xaalad halisa ayaa soo waajahday dad ku barakacay ee deegaanka shululuxu ee gobolka sool maxamed cabdiraxmaan maxamuud oo ka mid ah bahda caafimaadka ee ku sugan deegaankaasi ayaana xaaladda uga warramay waryahayaga cabdikariim olol
waxaan joogaa shululo xagga caafimaadka aad baad dadka uga liitaan meesha dad badan baa kusoo barakacay waa meel yaroo laaba dad badan baa kusoo barakacay oo u badan dumar iyo carruur iyo dad waayeela bay u badan yihiin dadkaasi siday halkaa u yimaadeen shaqooyinkoodii yaryaraana waa ka yimaadeen hadeenka noloshooda aad bay u liidataa xagga nadaafada liidataa biyihii baa go-ay oo biyo macaanaa baa liidata hademinkeed leeyahay daryeel kale ma haystaan guryo ma haystaan halka qol afar reer ilaa saddex reer baa wada degan dhibaato aada iyo aada u fara badan oo bili-aadminimo ka taagan wax gargaara iyo wax gurmada iyo wax iyo waxayadaa midna may helin dadkani xaggey ka yimaadeen deegaanka shululuxu kusoo qaxay dhammaantood waa dadkii laascanood qaxay suuqa laascanood ka dhacaya duqeynta kasoo cararay weeya dadkan dhammaantood waxyaabaha hadda ugu daran maxay yihiin halista ee qayladhaanta a ka diraysaan wallahi horta de xagga caafimaadka isagu ziirobu maraya ziirobu maraya m t hshar baa meesha ka dhisana wuu dumay dabaylaha dumiyey sanadkii hore cid dhistay ma jiro cid hay-adahoo wax siisaa ma jirto wax daawo ah oo yaallaan ma jiraan anigoo farmasiga yar la soo guuray baa ma garanaysaa wixii qufaca fara badan iyo indha xanuun iyo hadimka leeyahay skin disease aan cudurrada maqaarka oo abbatay markay dadkii ma garanaysaa nadaafad waayeen xagga caafimaadka horta isaga zero bay maraysaa zero halkii ugu xumeyd bay maraysaa gurmi deg degay u baahan yihiin xagga kale noloshuna de waa kasii daran tahay macnaha gaajaa jirta biyo la-aan baa jirta hoy la-aan baa jirta agabkii biyaha lagu cabeeyey baan la haysano dadku waa dad soo qaxay intaas hoostooyin ma heli karaan jirikaamay riiga ka dhaasia biyaa riigana wax cabi karaa ma jira waa biyo adag aad oo adag xaggay degeen markaa qoysaskan barakaca ku yimid deegaanka shululixe gobolka sool
waxay degeen dadkii hore ee meesha deganaa reertii qolol ahaa laba qoysoo kalaa la degay saddex qoys baa la degay afar qolalka qaar baa afar qoys ku wada jiraan dhammaanta waxna bushash bay dhisteen oo waaba yarar iyo duur iyo waxbay meelaha ka waaboarteen oo magaalada unbay adigu magaalada unbay degan yihiin meeshii de ay dadku biyo ka gaari karaan ama ma garanaysa ay dee derise iyo ay de bahalka ile xoolama haystaano miya u bixi maayaane dhammaan tuuladay unbay degan yihiin wax gargaara oo lasoo gaadhsiiyey hadday noqoto hoy iyo dhanka cuntada muddada bisha ay halkaasi degan yihiin ma jirtaa maya maya maya haba yaraate wax gargaara wax hay-ada hay-ada maxalliga iyo kuwa caalamiga iyo cid kale iyo xitaa de dadka deegaanka oo iyagu dee reerkii la degan reer walba uu dulshaar ku yahay mooya wax gargaar oo ay cidnaba ka heleen ma jirto ilaahay unbaa u maqan subxaanahu watacaala walaaca idinku muujinaysaan hadda ee deegaankan aad igala hadlaysay shululuxe gobolka sool maxay tahayna wallahi walaaca waxaan ka muujinayaa xagga nolosha xagga caafimaadka xagga biyaha siba xagga biyaha hooyga weelkii biyaha lagu shuban lahaa waa laga yaabaa dee maacunta hoose inay wax ka sitaan intaaba dadku walaac weyn baanu ka qabnaa walaac weyn baanu ka qabnaa xagga nolosha iyo xagga caafimaadka iyo xagga psychology ahaanba dadka walaac weyn wey weyn baanu ka qabnaa waxaanuna codsan lahayn hay-adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga iyo cid kasta oo dadka barakacayaasha ee hoygoodii laga soo caysay bmka soo caysaday waxtar kasta in waxtar loo kaso loogu soo degdego loogu soo dhaqsado ayaanu ma garanaysaa aan codsan lahaa anuu kule maxamed ahaan insha allah taala iyo odayaasha kaleba